bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu hiraafeyle dhegaystayaalaha ka dhowaada warka hiraabnimo idaacadda raadi ah baydhabosin hayta qodobada warkaan hiraabnimadan isan ka dhugun soo doontaan weliba kumadaha ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo sharci daro ka tilmaamay warqadii xukubati villa soomaaliya madaxda maamul goboleedyada ayoon war-saxaafadeed ha ku saareen khilaafka madaxda dalka iyo kiiska sarkaaleed ikraan tahliil faarax ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali kheyre oo weerar culus ka qaaday madaxweyne farmaajo iyo weliba weerarku dhiye gobolka shabeellada hoose iyo faahfaahino markaas laku helaya warkaan ka dhawin soo doontaan mar kale hiraafayl dhegaystayaal weliba waa hiraabnimo jimaace uu taariikhdu weliba ka beegantaa tumi iyo toddobada bale sagaalaad sanadka lamada kun iyo labaatii kowkan taas waliba yo ahayn qodobada warkaan hiraabnimada hanshoonka doorkuran ee dhegaystayaal inas diyaar ee warka hiraabnimo wax faahfaahsan hiraafayl dhegaystayaal ka bilaawno qodobkan korayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble oo bayaan ha ku saaray qoraalkii baalmarsanayay dastuurka ku-meelgaarka ee dalka ee weliba ha ku bahi xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble kureed markii uusi ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble uusu ka aragay warbaahinta warqad baalmarsan shuruucda dalka oo weliba ha kubati xafiiska madaxweynaha soomaaliya weliba uusa hasaaray qodobo weliba markaasay ra-iisul wasaaraha uusa ka sheegay usiina ani markaasay madaxweynaha xaqanin lahayn intii uusa awoodi iyo weliba xasaanida usaga dhaka ra-iisul wasaaraha ama wasiirka koowaad ee xukuumadda qodobada ra-iisul wasaaraha weliba war-saxaafadeedka aksaari weliba yohaayana qodobo tiro badan welibana kumad hayay qoraaladaas haddaba iyadoo weliba lakuduulow saameynta sharciga ra-iisul wasaaraha us-o weliba hegadaw qodobka afaraad ee farqishay koowaad ee dastuurka ku-meelgaarka eh oo qeexow in xukuumadda usa hogaamiyaha ee weliba keliya go-aanada waafaqsan dastuurka weliba caddeeye yari in markaas walba ku jarna warqada sharci darada ee weliba markaas hakubati madaxweynaha jamhuuriyadda waana lanin hogaansamo doonayaan eri ra-iisul wasaaraha qoraalka ee markaas hasaari qoraalka ida markaasayn dheerayay weliba markaasay warbaahintan akhriyay afhayeenka xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed ibraahim maclumo bismi illaahi raxmaan raxiim bayaan ka soo baxay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya kadib markii ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble uu ka arkay warbaahinta warqad baalmarsan shuruucda dalka oo ka soo baxday xafiiska madaxweynaha waxa uu soo saaray bayaankan kow ku-xadgudubka sharciga warqadda ka soo baxday madaxweynaha ee ciwaankeedu ahaa hakinta awoodaha wasiirka koowaad iyo dardargelinta doorashada dalka waa mid si cad u hareermarsan dastuurka ku-meelgaarka ah ee qaranka wuxuuna si cad ugu been abuurtay qodobka siddeetan iyo toddobaad iyo sagaashanaad ee dastuurka oo aan meelna looga xusin in madaxweynuhu uu faragelin karo awoodaha dastuuriga ah ee ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa labo madaxweynuhu wuxuu si ku talagal ah uu ugu tuntay qodobka sagaal iyo sagaashanaad ee dastuurka xarfihiisa a b c d e f g h kuwaas oo dhammaantood qeexaya in xukuumaddu ay awood buuxda u leedahay dejinta siyaasadda guud ee xukuumadda iyo dhaqangelinteeda ogolaanshaha iyo fulinta xeerarka maamulka diyaarinta miisaaniyad sanadeedka iyo xisaabaadkeeda dhaqangelinta shuruucda iyo sugidda nabadgelyada dalka ilaalinta danaha dowladda magacaabista iyo xilka qaadista saraakiisha sarsare ee dowladda waxaa sidoo kale madaxweynuhu uu jabiyey qodobka boqolaad ee uu ra-iisul wasaaraha awood u siinaya magacaabista iyo xilka qaadista golaha wasiirada madaxweynuhu waxa uu jabiyey qodobka boqol iyo saddexaad ee dastuurka kumeelgaarka ah oo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisu xaq u siinaya in ay hayaan awoodda fulinta ee dalka inta udhexaysa taariikhda doorashada guud iyo marka la dhaariyo ra-iisul wasaare cusub iyaga oo waajibaadkooda u fulinaya si cad golaha xukuumadda afar madaxweynuhu waxa uu iska indhatiray qodobka kow iyo sagaashanaad ee dastuurka oo qeexaya muddada xilhaynta madaxweynaha oo ah afar sano oo ka bilaabata maalinta xilka loo dhaariyo kuna ekayd sideedii febraayo ee sanadkan isagoo isku dayaya inuu farageliyo awoodaha dastuuriga ee xukuumadda si uu abuuro fowdo iyo deganaansho la-aan shan haddaba iyadoo laga duulayo saraynta sharciga ra-iisul wasaaraha isagoo xiganaya qodobka afraad faqradiisa koowaad ee dastuurka oo qeexaya xukuumaddu inay u hoggaansamayso oo keliya go-aanada waafaqsan dastuurku wuxuu caddaynayaa in aanay waxba ka jirin warqadda sharci darrada ah ee ka soo baxday madaxweynaha loona aanan loo hoggaansamayn haba yaraatee ba carqaladaynta doorashooyinka iyo siyaasadaynta nabadgelyada iyo dhaqaalaha dowladda kow madaxweynaha oo mas-uuliyaddiisu ay ahayd inuu dalka ku hago doorashooyin daahfuran oo dimuqraadi ah ayaa ku guuldaraystay inuu fuliyo waajibaadkaas dastuuriga ah taas oo keentay in la gaaro heshiiskii toddobiiy tobankii sebtembar labaiyo labaatan labaatan oo ra-iisul wasaaruhu loo igmaday inuu fuliyo heshiiskaas si ay dalka uga dhacdo doorasho heshiis lagu wadayahay labo nasiib daro madaxweynuhu isagoo isticmaalaya qaar ka mid ah hay-adaha amniga iyo xafiiskiisa waxa uu maalmo gudahood bilaabay inuu ku dhaqaaqo falal uu ku fashilinayo doorashada jabiyeyna heshiiskii la gaaray waxyeelaynaya awoodda ra-iisul wasaaraha islamarkaana uu abuuray khilaaf baahsan taasoo ugu dambeyn uu madaxweynuhu qaaday isku daygii dhiigu ku daatay oo muddo kororsiga ahaa kaasoo weli aanu ka tanaasulin taladeedii
waayahay war-saxaafadeedkaasi weli bahaayay war-saxaafadeedkii hausahasaari ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo weliba markaasi lonkahorkooye warqadii shalay gelankii dembah kubati villa soomaaliya taasi oo weliba laka sheegay in awoodo laku qaaday wasiirka koowaad ee madaxda waa wasiirka koowaad ee xukuumadda dhino kale madaxweyneyaasha shanta maamul goboleed ee soomaaliya iyayoona warar murtiyeed wadajir weliba ay ku saareen khilaafka ku dhexeeya madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble kulan iyo shalay waa kulan iyo xalay dhinaga qadka internetka iyo markaas kuweladan madaxweyneyaasha shanta maamul goboleed iyo weliba war-saxaafadeed shoonqorana ay sidaan madaxweyneyaasha dowladaha xubnaha ku ee dowladda federaalk soomaaliya ee puntland koonfur galbeed jubbaland galmudug iyo hirshabeelle madaxweyne saciid cabdulaahi deni madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafti gareen madaxweyne axmed maxamed islaam axmed madoowe madaxweyne axmed cabdikaariye qoorqoor iyo madaxweyne cali cabdulaahi xuseen guudlaawe yaa uu waahamiinka halehay weliba iyo qadka taleefonka iyo ku wada hadleena xaaladda amni iyo middo siyaasadeed ee dalka xilligan marahaya madaxweyneyaasha dowladaha xubnaha ku eh dowladda federaalka iyo weliba markaasi iyo ku hunyiin khilaafka hananaqdi ee weliba hay-adaha federaalka soomaaliya oo eh mid markaasi edeygana danta qaranka horseedo korona xasilooni dara amni iyo weliba reedan dhaca dowladnimo dalka soomaaliya xilligan kala guurka laka jara sidaas dartiye madaxweyneyaasha dowladaha xubnaha ku ee dowladda federaalka soomaaliya weliba iyo hajeediayana qodobada hasoodaya dheeri kow in dhammaan wali khilaafa markaasi laka xali in dhammaan wali khilaaf eh markaas laka xali tubto wada hadalka saasaatawna la roojiye qoraalada si fogeyahaya helowka khilaafka teegan sidoo kalena la tahageliye ka dhaqanka dastuurka kumeelgaarka ee dowladda federaalk soomaaliya qodobka lamaad madaxweyneyaasha maamul goboleedada iyo xalay xaskareen waliba usiiya in la ixtiraama saasaatawna la dhaqangeliyay heshiiisyadii horey indiran madaxda dowladda federaalk iyo dowladaha xubnaha ku ee weliba heshiis sidaas oo dhakaayo tobniy todobadii sebtembar labada kun iyo labaatanki labaatiy toddobadii mey labada kun labaatiy kowka iyo labaatiy lamada agosto labada kun labaatiy kowka oo weliba doorashooyinka laka heli saasaatawna lasii hoojiye wada shaqayntii guulaha lakaderi ee weliba dhexayta madaxda dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaaka ee weliba laka fududeeyahaya qabsoomida doorasho hufan oo dalkan xilligan uusan jihaysidow qodobka saddexaad iyo haskarheen weliba useeyaa in xaalada baaritaanka sarkaalad ikraan tahliil faarah oo weliba la rumaysanyiin iyo maqanto gacanta saraakiil hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee nizala maraya leri xanaanka qaanuunka dalkiisu qaba iyadoo weliba la madax banaaneew yan erag madaxweyneyaasha hay-adaha kashaqda leh arrintaasi afar madaxweyneyaasha weliba iyo markaas inka baaqeena guddiyada farsame ee weliba hirgelinta doorashada ee lamada xeer fiid iyo siid iniyo markaas waajibaadjayoon guddan si waafaqsan habraacyada doorashada ee la xiriira labaatiy lamada agosta sanada labada kun labaatiyo kowka shan madaxweyneyaasha weliba ummado soomaaliyeed guud ahaan iyo inka baaqayana in lakuwada qeyb qaadada xasiloonid iyo in dalkaya ku dhiida doorasho hufan oo nabada sida dalka uusan hela horumar dhinaca kasta leh qodobka lihaad iyo hasaren weliba useeya madaxweynayaasha maamuul goboleedyada madaxweynayaasha weliba iyo beelo caalamka iyo kucodsadayana aniyo dadejiyan taageerada farsamo ee weliba muddo dhaqaale ee hirgelinta doorashooyinka dalka soomaaliya xilligan andareeri qodobka todobaad ee ka dambeeya madaxweynayaasha iyo hafka asgordan waa warbaahintan iyo wadaageen weliba useeya inka dambeeya la eri madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ee dowladda federaalk soomaaliya ee shanta maamul goboleed weliba shariyo iniska kooyaan ayaa la eri magaalada goroowe labaatiyo kowka ilaa iyo labaatiyo sadiida sebtembar labada kun labaatiyo kowka si onku arinsadan yaa la eri ama onku doodan dardargelinta qabsoomida doorashooyinka iyo guud ahaan xaaladda wadanku saatagalay weli warka hiraabnimo idaacadda raadiyaha baydhabo iyo aa dhugunsahaytan dhegaystayaal dhinaga kale ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya mudane xasan cali khayre iyo war-saxaafadeed uuse xasaare unku hadile khilaafka hoogan ee dhexeeya madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooble uusoo sagaareen weerari madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan cali khayre ra-iisul wasaarihii hore ee dalka soomaaliya iyo warqad xukubati yaa warqadii xukubadii xafiiska madaxweyne farmaajo ka tilmaamay mid markaasay dantan hayna danhayna xaalada kala guurka ee weliba dalkuusa ka jara islamarkaana qalqalgeliyaasa xasiloonida dalka iyo habsameyn socodka doorashooyinka laka eri ama ya eri xasan cali kheyre ra-iisul wasaarihii hore ee dalka soomaaliya haddaba war-saxaafadeedka xasan cali kheyre usaxsaari iyo weliba uusan qornahaysidan weliba kuwala cadsanaa xaaladda adag ee weliba dalkaana uska jara iyo khilaafka sii hogeysadaha ee andhexeeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk waa madaxweynaha mudohileje dhammaadiyeen eri maxamed cabdilaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha hilgaarsiinta maxamed xuseen rooble warqadageeka xukubadii xafiiska madaxweynaha waqtishay dhammaadiyeen eri waa mid danhayna xaalada kala guurka ee usaka jara dalka xilligan isla markaana qalqalgeliyaa siyari xasiloonida dalka iyo habsameyn socodka doorashooyinka waliba anka baaqaya madaxda dowlad goboleedyada iyo ra-iisul wasaaraha hilgaarsiinta in iyo dardargeliyaan habsameyn socodka doorashooyinka si dalka lanku badbaadiye qalalaaso siyaasadeed iyo middo amiyan ee ra-iisul wasaare kheyre ra-iisul wasaarihii hore ee dalka soomaaliya saasaata weliba uus eray madaxda geeka tallaabada dalka hayta ama talada dalka hayta waa iniyo hogaansaman dastuurka ku-meelgaarka ee dalka islamarkaana madaxbana waa islamarkaana madax banaanida hay-adaha madaxda bannaan sida garsoorka hantidhowrka iyo bankiga dhexe markaas la madax banaaneeyana eri ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya sida kacad dastuurkana waa in xuquuqda muwaadinka la ilaaliy si buuxda sidaas dartiye waa in ikraan waa in sarkaalaad ikraan tahliil faarah ee lanka dambeeya hay-adaha markaasi garsoorka siyo umbaaran waalidka iyo weliba shacabka soomaaliyeed niyo helan yanari warwaafe ee weliba laka qanaca koro qoraalka kubahi xafiiska madaxweynaha waqtishay dhamaadi ee farmaajo weliba usareedan dhac iyo weliba sharafhumo ka eeyahayaan eri xasan cali kheyre dowladnimadana codanka ee iyo weliba geedi socodka reedlanka hagaajow hay-adaha dowladda soomaaliya ayayna eri ra-iisul wasaarihii hore ee dalka xasan cali kheyre weliba qoraalka madaxweynaha kubahi isku jawaabay may aqbalo kora saxna ma eh in cadaalad raadinta muwaadiniinta soomaaliyeed dood la geliya oo laysku hindhi tira xadgudubka lanjeysadi waa inaynu samidaysan oon ku hor surugna shakhsi kasta ee weliba diidan kiiska sarkaaleed ikraan tahliil faarax oo hadda horyaala cadaalad yana eran ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali kheyre inka dambeyntii weliba beelo caalamka oo weliba soomaaliya taageerada la garab surun anka baaqa yana eri aniyo ankuniyi jabna xaaladda dalka balse noo kala shaqeyn yanari sidii lan hergeli lahay doorashooyinka xilligan dalka usan jihaysidi yanari ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya mudane xasan cali kheyre weli dhegaystayaal weliba haysan ugunsahaytanaa warka hiraabnimo ee idaacadda raadiyo baydhawa dhinaga kale xubno ku tirsan ururka al-shabaab weliba iyo weerar iyo kagaadana bar control oo ciidamo ku tirsan ahaan dowladda soomaaliya oo ka leeyihiin deegaanka janaale ee gobolka shabeellada hoose walibana miilasay ku dhiyay deegaal lanas adeegsaday xubka noishay shal duwan dadka sugan deegaanka janaale ee gobolka shabeellada hoose walibayo warbaahintiion haqiijina iniyo dheegeen dhawaq rasaasiyo inas adeegsadaa in lamaada dhinaca al-shabaab iyo dowladda isla markaana usu ka dhaladay khasaare shal duwan wararka la helahay walibayo saasaata iyo haqiijihayana ini dagaalkuusa ka dhaawamay hal askari oo ku tirsan ciidamada dowladda soomaaliya oo ka suganayay barta kontarool ee weliba dagaalamayaasha al-shabaab iyo weerarkiiho ka qaadeen saraakiil ku tirsan ciidamada dowladda soomaaliya welibayo sheegana iniyo dhinishoyo isku caabiyeen weerarkii kukoy dhinaga al-shabaab isla markaana iyo khasaaro hooglayo deersiyan sudayo hadalkan dhakeen saraakiila dowladda wararkii inkada dambeeyey hatahan oo deerahay deegaanka janaale ee gobolka shabeellada hoose walibayo ha ku waramahayna in xaaladii etato degan isla markaasna ina socdowka dadkiiyo weliba ganacsiga iyo sacaadiyo markaas an wada shaqeeyahayaan xaalada guud ee deegaanka janaale ni eta mid degan war deg deg ee weliba hata hadna deerahayn walibayo markaas iyo sheegahayana shiryaweel dhadeen midowda musharaxiinta walibayo hasaaranayoon midowda musharaxiinta ee walibayo kabaaqana in madaxweyne farmaajo iyo la taliyihiisa lan oqoonsadaya leeri qaswadiyaal xubnaha midowda musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya ayaa walibayo markaas iyo ambaareyana qoraalkii hakubahay madaxweyne farmaajo ee weliba laka sheegay in la haki awoodaha ra-iisul wasaaraha iyagoo weliba sheegay in waa in falkaas usaya mid dalkan horseedahaya hasarado siyaasadeed iyo weliba qalalaas amni isla markaana halisgeliyo qaranada waa qarannimada soomaaliya sidoo kalena uusan caddeyn uusan eligay in madaxweynaha muqdijhay waa madaxweynaha mudahilaajay dhammaaday usweliin ku quursanyaleri damaqyahay inuusa hela muddo kororhsiga sharci daradahay oo weliba magaalada guud ahaan markaasay balooyinku hor uusa geliyay qalqal siyaasadeed war-saxaafadeed iyo markaas wadajir ay ahaan saareen midowda musharaxiinta mucaaradka iyo weliba sidoo kale iyo ka sheegayna in madaxweyne farmaajo uusa jebiyay dastuurka dalka waliba iyo bandhigana saddex qodob oo markaas iyo ka caddeeyayaan mowqifsho qoraalka xukubahi farmaajo iyo kiiska sarkaaleed ikraan tahliil faarax aanase oo shalay kow in madaxweynaha mudahileejay dhammaaday iyan ere waa in madaxweynaha mudahileejay dhammaaday iyan ereen usasabareer ee markaas ankatumadi dastuurka dalka ee ku-meelgaarka saasaata unuusa kubeen sheegeen ere qodobadiisa taasi weliba kamarqaata kaasa inuusa markaasi hankubana mas-uuliyaddiisa ilaalinta dastuurka ku-meelgaarka ee weliba usa muuqda shasi waa oo markaas muuqda shaksi deganaansho siyaasadeed an lahayna oo weliba lanka aamini koro xil ankasaraya ee weliba dalka qodobka dhamaad waliba ku xusana in madaxweynaha mudahileejay dhammaadyan erayn uusa weliba hagaaldaacyahaya cadaalad anhalowka kiiska ikraan tahliil fara gebagabadana siyahaya eedeyshanayaasha kalug leh kiiska isla markaana arqadeeyahayan habsamayn socodka howlaha doorashooyinka gaar ahaan xildhibaanada gobolada waqooyi ee somalilan iyo beelaha banaandiriga oo weliba lamadiiba bar markaasi kudhihayaan magaalada muqdisho qodobka saddexaad walibayo midowda musharaxiintiio kusana in madaxweynaha muqdishay dhammaadiyan ereng uusa markaasisa joogta uusan jebiya heshiiskii la deeri labaati toddobadii maaj waqtigana wiiqeynaya ereng awooda ra-iisul wasaaraha isla markaasna uusa awood gaara uusa siyaw shabakada garsoon oo weliba barbar socda howlaha ra-iisul wasaaraha xaanase weliba markaasay lan qorsheeyayaan ereng in madaxweynaha mudahileejay dhammaaday ubooban doorashooyinka xiligan ee dalka uusan dareeray midowda musharaxiinta weliba sidoo kale iyo hasaarena qodobo badan oo weliba markaasiyo ku muujahayeen aniyo garab suryin ra-iisul wasaaraha anase welibiyo kumid ayin kow in ra-iisul wasaaraha hilgaarsiinta yan eren ee xukuumadda federaalka maxamed xuseen rooble uuse dardar geliyahaya howlaha doorashooyinka iyo cadaaladan halowka kiiska ikraan tahliil faarax lama inay golaha wadatashiga qaran isjir deg dega naskakooyow si lan howlgeliya qorashaha doorashooyinka dalkana lankasaara xaalada kala guurka iyo weliba khilaafka siyaasadeed qodobka saddexaad weliba ayaa ku xusana in madaxweynaha muqdishoy dhammaadayan aren lan aqoonsado usiyo weliba la taliyihiisa qaswadiyaal lidika ee xasiloonada guud ahaan dalka soomaaliya afar in ciidanka qalabkooda iyo ku fogaadan kamilan- kamilanka siyaasadda siduu saqaba qodobka boqol labaatiyo toddobaad ee dastuurka kumeel gaarka ee dalka iyo heshiiskii labaatiyo toddobadii maaj yanare shan in shacabka soomaaliyeed dowlad goboleedyada iyo beelo caalamkaiyo ka garab istaagan ra-iisul wasaaraha sidii us cadaalad an ka helo lahaayay kiiska irkaan tahliil faarax iyo weliba se deg degana lanka qabada lahaay doorasho layska raacsiiye oo jawi xasilooni iyo weliba nabad ayaa ka dhiyaasiyaan ereen midowda musharaxiinta qodobka lixaad iyo ha saareen war-saxaafadeed jokajari weliba usahayay in markaas laku fogaada wal kasta weliba xasarad iyo dhiile olaadeed abuuro kora meelina markaasay lahankuwada jeesadiyaan eray cid kasta oo weliba iskadayhayta in dalka qalaas ami iyo weliba middo siyaasadeed iyo ka abuurasa qolobkanka dambeeya ee xubnaha midowda musharaxiinta iyo hoskaraheen war-saxaafadeed journal ka qoraya weliba uusan qoranay golaha weliba uusan markaasay diyaarinaya tal- in tallaabo walba kasta weliba markaasay laka xoojiya amniga iyo xasiloonada dalka usu kula shaqeeyay ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble iyana markaasay ha ka koobeen xubnaha midowda musharaxiinta oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo weliba taliyihiisa ee, iyo markaas iyo aqoonsadeen qaswadayaal guud ahaana warka hiraabnamaya markaasay meelinaynka dhan oo weliba war-saxaafadeedkaas xubnaha midowda musharaxiinta iyo hasaareen yana haka gebagabaysan dhegeystayaal warka cabdulaahi salaad aadam xidig iyo hasaari waana siina dareysiyahay intii warkan kulamada dhegeystayaal unriyadan kulamaana weliba asiin ku tabaanay sidaas iyo ammaano allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu